mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta codka waxay u qaadeen wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre kadib markii mooshin ka dhanaa guddoonka baarlamaanka loo gudbiyey cod uqaadista maanta ayaa ka duwaneed maalmihii hore oo ay doodu socotay maxaa yeelay xildhibaano badan ayaa maalmihii hore ka soo horjeeday laakiin maanta markii codka loo qaaday wasiirka xildhibaanada inta badan waxay codka siiyeen inuu wasiirku sii shaqeeyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa natiijada codaynta baarlamaanka ku dhawaaqay waxaa codeeyey guud ahaan boqol iyo afartan iyo afar xildhibaan baa codaysay sideed iyo toban baa ogolaatay mooshinka boqol iyo shan iyo toban way diiday kob iyo tobanna way ka aamusay saas daraaddeed mooshinka wuu jabay
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa ugu dambeyntii u mahad celiyey xubnaha baarlamaanka waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo xildhibaanadii moosho ku keenay oo runtii xildhibaanada intooda kale howlgeliyey oo dadaalay oo shuruucda waddanka in la ilaaliyo haddii la jiri haddaan la jirin buu ku soo baraarujiyey baarlamaanka habuunahadsiyey marka xiga waxaan jecelahay inaan mahad celiyo xildhibaanada sharafta leh intooda mooshinka u codaysay iyo inta aan u odeynin ay taageerto labadaba iyo inta ka caamustayna waxaan jeclaha inaan mahad celiyo maxaa yeelay dhammaantood waxay exercise gareeyeen xuquuqda dastuuriga ee barlamentarianka ee wadankan uu leeyahay adduunyada waxay markhaati ka tahay in baarlamaanka soomaaliyeed uu foojigan yahay in baarlamaanka soomaaliyeed uu shuruucda inuu ilaaliyo iyo xukuumadda inuu waardiyeeyo uu ku baraarugsanyahay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa sidoo kale haatan waxay soo gudbiyeen mooshin ka dhan ah wasiirka amniga qaranka ee soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed waxaana sidoo kale la sheegayaa in xubno ka tirsan baarlamaanka oo horey madaxweynaha ugu baaqay inuu iscasilo ee iyana mooshinkooda u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka inkastoo guddoonka arrintaasi oosan weli soo bandhigin dhanka kale waxaa maanta magaalada muqdisho ka howlgalay ciidamo kaga soo jeeda dalka uganda kuwaas oo hoostaga qaramada midoobay ilaalinayana xubnaha iyo xarumaha qaramada midoobay ee ku yaala muqdisho wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed sheekh xasan xamuud oo ka hadlay arrimahaas ayaa waxa uu yidhi ciidankaas oo shaqadiisa noqon doonta in ay ilaaliyaan yacni muxuu ahaa xarumaha unsom iyo unsuwa ay ku leeyihiin magaalada muqdisho inay ilaaliyaan iyo shaqaalahooda sida aada la socotaan u n security council resolutionka labaatan iyo kow labaatan iyo afar ayaa waxaa lagu soo bandhigay si u n-ka ay u noqdaan yacni dad hawshooda ay si fiican u gudda in loo baahan yahay in la helo ciidan gaar ah oo si gaar ah oo u dhow ayaga u ilaaliya xarumaha unsom iyo unsuwa ay ku leeyihiin aeroboortka sidaas darteed waxaa maanta sharaf noo ah haddaan nahay xukuumadda soomaaliya anoo magacaas ku hadlaya in aan soo dhoweyno gurubkan ugu horeeyey oo ka kooban ilaa afar boqol iyo toban in ay qabtaan shaqadaas ilaalada xarumaha iyo shaqaalaha u n-ka ciidamadan ayaa dhowaan waxaa meel mariyay golaha ammaanka qaramada midoobay waxayna ciidamadan ka howlgeli doonaan caasimadda ayagoo waardiyeyn doona xarumaha qaramada midoobay iyo xubnaha ka jooga qaramada midoobay magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho